asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo madasha sigesti waxaa maanta marti inoogu ah mister cali daacuun oo kaga jira magaalada masqad ee wadanka cumaan cali daacuun oo kusoo dhawow madasha sigesti aada iyo aad baan ugu soo dhowahay xilliguna waa xilli dambe annaga waxay noo tahay labadii iyo rubuc habeennimo ayay noo tahay idinka ayaan idin qaadi waayey waan kusoo dhowahay waadna salaamantihiin dhammaantiin madasha sigisti iyo waxa ay dhegaysanayaan waad mahadsan tahay waxaynu gudagelaynaa marka wareysigeeni maanta caliyow soomaaliya guud ahaan waxaanu doonaynaa si kooban inaad noo oranto arrimihii doorashada meesha ay wax marayaan koronkiina buuxsamay xildhibaanadii madaxweynihii baa hadlay guddigii doorashada puntland waraaqay soo saartay labada soo koobaya guud ahaan waxyaabihii ugu dambeeyey february laba kun iyo shan iyo lix iyo tobankii lix iyo tobankii waa sanadkan aynu ku jiro ayaan sheegay inaan august doorasho dhacayn maxaa yeelay iima muuqanayn saansaanteedii waxaan kaloo marnay waraystay aan ku sheegay mar haddii baarlamaanku awoodiisii uu ku wareejiyey wax la yidhaahdo madasha ma sahlana inay doorasho ka dhacdo soomaaliya tii baa ilaahay aniga hadda ii rumeeyey iminkana u malayn maayo janawary ka hore ma february in doorasho ay dhacayso waxaasina waxaa lagu tilmaami karaa abuse election abuse electionkii baa la abuse gareeyey oo meel lagaga dhacay waxaana sabab u ah nimankii la baxay madasha adigu soomaaliya caawa inuu madaxweyne ka jiro ma qabo ra-iisul wasaare inuu ka jiro ma qabo baarlamaan inuu ka jiro ma qabo maxaa yeelay mandeed bay lahaayeenoo mandeedkoodii waa dhammaaday doorashadana waa adigaa arka boqolaal kun iyo laba boqolaal milyan bay maraysaa inta haddii alaba kuu roonyahay waxaa cadaada ka socda waxa jawhar ka socda waxa meel walba ka socda wax haddii alaba kuu roonyahy loo adkaysan karaayana ma aha waxaasi waxay dhali doonaanin hal xaaraani nibi hal xaaraani hal hal booliyo nidig xalaala ma dhasho marka dhibaatooyinkaasaa ka jira koonfur mana qabo inay doorasho dhowdahay aad baad umahadsan tahay waxaynu gudagelaynaa caliyow su-aalihii waa maxay waxa ugu weyn ee hor taagan in doorashadu ay dhamaystiranto adiga ogaalkaaga ama xildhibaanadii lasoo dhamaystiro oo madaxweyne la doorto kolba shan iyo toban cashiya bil dib waa usii dhigaya personal interest baa jira nimanka madasha ku bahoobay ee badasaabada ah ee madaxweyneyaasha sheeganaya iyo xasan sheikh iyo ra-iisul wasaaraha intaas ayaa adeer dana kala gaara leh oo ku cayaaraya dalka kuna xidhan dawlado ajnebi ah oo marba wax u yeedhinaya taas ayaa keentay inaan electionka daacad laga noqon cumar degay ninkan la yidhaahdo haddii inuu damiir ku jirto guddoomiyaha doorashada dadba weeye inuu iscasilaa bay ahayd maxaa yeelay shan goor buu muddeeyey uu yidhi doorashaa dhacaysa doorashana ma aanay dhacin galabta wuxuu soo saaray kubnikey ama sawir murtiyeed ma uu cadeen waktiga ay dhacayso
marka laga yimaado gobernarada soomaalida iyo madaxdan aad tilmaantay ee tidhi personal interest bay leeyihin beesha caalamka ee dhaqaalaha ugu badan bixisa sida la ogyahay inay gacanta ku haysa dalka waa maxay iyaga roolkoodu kaalintoodu maxay tahay
adeer beeshaasi anigu horaan u sheegayo waa beesha lixaad baa la yidhahdaayo habaar bay qabtaa imaaraadka waa lagu shiriyey etoobiya marba nin bay u yeedhaysaa maraykanku laba warqadoodoo kulul buu soo saaray haddii allaba kuuroo yahayay meel uma wada jeedaan soomaaliya sidii loo dumin lahaa heshiis bay ku ahaayeen kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii laakiin maanta danahoodii bay midayn kari laayihiin markaa beeshaa lixaad baa ilaahay inagu salliday kuwa aan wadaniyiin ahayna ilaahay way nagu salliday cabdiweli caligaasoo waktigu u saamaxay oo uu ka dhigay wasiir ninkii la odhan jiray farmaajo dabadeedna prime minister noqday dabadeedna hoos isu casilay oo bada saab noqday axmed madoob oo bada saab ah shariif xasan oo bada saab ah bal waxa ilaahay cabdikariim xuseen guuleed oo bada saab ah bal ilaahay wuxuu inagu salliday eega waxa weeye ummaddaan ummad fiican ahayn mar haddaanay fiicnayna ilaahay wuxuu ku sallidayaa wixii halaagi hala halaagooda iyo hooggooda ka shaqayn lahaa waad mahadsan tahay cali oo halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdanka oo aalaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida maantana waxaa marti inoogu ah cali daacuun oo khadka telefoonkaga jira magaalada masqad ee waddanka cumaan cali su-aasha kale aan ku weydiinaya waxaa weeye ergeygii qaramada midoobay u qaabilsan soomaalidu maalin saddexaad warqad buu soo saaray odhanaysa shan iyo tobanka bisha labiyo tobnaad maalin ma dhaafi karto doorashadu adna waxaad ka sanqadhisay february iyo january ka hor inaan doorasho dhici doonin see baad ka ogaatay xilligaa inay doorashadu gaadhayso cali ahaan
adeer anaa uga waroon obama anaa uga waroon ingiriiska anaa uga waroon jermalka anaa uga waroon anuu waddankaygii yahay siyaasina anigaa u ah ma dhacayso hadday dhacdo siyaasadaba waan ka baxayaa ergeyga gaarka ahi isaga ayaa dhibaatada wada isaga ayay ahayd intuu xasan sheekh ka qabto inuu amisom u dhiibo amisomna ay eleshanka diyaar garayso isaga weeye waxa fidmada iyo dhibaatada wada laakiin la arki doona haddii shan iyo tobanka disembar la qabto murashaxnimadii waxaan idinku ballan qaadayaa dadkay dhegaysanayo inaan siyaasadda ka baxay
waxa ugu weyn aad adeegsanaysaa markaa si aanu tixraac u helno madibaanadii baan xilligaa soo diyaar garooweyn baad ka wadaa ma arrimo kaleoo miiska hoostiisa ka socdo adigu aad og tahay oo aad aada nala sheergaranayn baa jira waa maxay tixraaca arrintani
no comment ayaan kaga jawaabayaa no comment af ingiriisiga waa taqaaniin
waa si wacan baan ufahnay caliyow waad mahadsan tahay su-aasha kale aan ku weydiinaya waa mid bersonal adiga kuwa caliyow waxaan oogin xilliyadii kumeel gaadhadii lasoo dooranayay sida xilliga carse iyo magaati iyo xilliyada caynkaas oo kalea cali isaga oo baasha dhex fadhiya halkay ka socoto oo ku dagaalamo weliba xilliyada baarlamaanka dee la dooranayo oo mararka qaarkood dabaqyo iska soo halgaada iminkana masqad baad ka soo hadlaysaa xulashadii xildhibaanadana gudihii bay ka socdaan maxaa cali ka macniyey sanadkan
adigu isu sheeg cali daacul meesha uu ka maqan yahay sababtuu uga maqan yahay inaan election diyaar ahayn baan ogahay
si sidaa awgeed wanaagsan ayaan uga maqnahay
si wacan baana arrintaa ufahanay overall arrimaha koonfurta ka socda soomaaliya iyo dowladda federaalka inaan election dhacaynin haddii aynu dhinacan kale u guurno caliow oo adiguna aad kasoo jeedaha sarxaan ee waqooyiga dhowaan wada hadallo khaatumo iyo somaliland oo iyaguna kolba meel iska kaaya tusay oo addis ababa ay ugu dambeysay maxaad warka haysaa iyada arrinta
niyo aniga arrintaa wakti badan baa igaga lumay xuduudihii british somaliland protectorate in lasoo xidho waa aan aad iyo aad baan u doonayey midida daabkeeda waxaa haya beesha dhexe ee la yidhaahdo isaaq madaxweynuhuna waa axmed maxamed siilaayo juhdi badan baa igaga lumay isaguna waxa uu afkiisa ka soo saaray khaatumo waanu aqoonsanay arrintaana ilaa la dhameeyo xilka ka degi maayo ligs wax lagis wax la yidhaahdo ama se karaamad wax la yidhaahdo ama sharaf wax la yidhaahdo inaan ka tegayaa ee kulankii hore waa kuwii addis ababa isku arkay toddobiyo tobankeedaa loo ballamay dhinaca somaliland baa dib u riixday oo tiri toddobiyo labaatanka ha laga dhigo toddoba iyo labaatankiina waa taasoo waa suurtoobi weyday dhowr waraaqood baa ka yimi etoobiyaanka ee khaatumana waa loo diray somalilandna waa loo diray sidaad wax u rabtaan idinkoo wada dhan ayaanu doonaynaa calaa kulli xaal hadda waxaa igu maqaalaha bisha saddexdeeda december ayaa la isugu tegayaa meesha la yidhaahdo addis ababa wuxuuna waxa weeye waxaa laysku hayaa waa mabaadi iyo principal weeye laakiin ilaahay mahadii weeye hadday somaliland khaatumo aqoonsatay khaatumona hadday somaliland aqoonsatay iyaduna waa ilaahay mahadii waxaa hadhay waxa weeye sidee baynu wax u wada leenahay sidee baynu wax u wada yeelanaa madaxweynaha khaatumo xagna toosiye ma aha hadba nin iska soo gelayo baxaya ma aha wax rasmi leh oo adag oo ay dadkani wada leeyihiin inuu isna dhigo oo taariikhda kaga taga ayuu doonayaa sida aan ka warqabo maalintii lasoo galay dalka somaliland shan iyo labaatan sanaa u dhammaaday maalinba toban oday baa soo gelayay laba laakuruusar iyo laba boqol oo kun baa la siinaya waa sii socdeen waa soo socdeen waa sii socdeen waa sii socdeen arrintaasu inay dhammaato ayaan jeclahay haddaan ahay cali maxamed axmed cali daacuun waxaana aan ku rajaynayaa inay dhammaan doonto maxaa yeelay labadii oday ee ugu waaweynaayee rogcadaaga ah baa is arkay siinaayena wuu ballan qaaday inaanu kursigaa ka tegin ilaa hawshaas ay dhammaato intaa waanu garanay wadahadallada aad sida imikana waxaa loo mudeeyey december saddexdeeda iyo addis ababa horena uga dhacay aynooge waa maxay arkaanta ugu waaweyn ee wadahadalladu jiilarkay ku taagan yihiin yani bidhiya labadaad nooga taabato qodobada ugu waaweyn oo laga wada hadlaya maxay dee waa mab- dee waa mabaadi weeye maxaynu wada leenahay waa mabaadi waa principle weeye waa maxaa inaga dhexeeya oo aynu wadaagnaa oo aynu leenahay madaxweynuhu waa isaaq ra-iisul baarlamaanku waa isaaq maxkamaddu waa sidii isaaq hadalkaagii hore aan kaa dhexgalay cali ow ay ku jirtay khaatumana somaliland bay aqoonsatay somalilandna khaatum ay aqoonsatay iyo maxaa ina inaga dhexaynaya sidee bay isu dabamarsan yihiin labadaasi haddii la is dee waxa aqoonsado weeye dee waxa weeye horta khaatuma waa jabhad nimana kanina waxay sheegteen dawlad jabhad iyo dawlad siday u wada hadli jirtay waa la yaqaanaa waa macruuf meel bay wada tegi jireen meeshaasay ku wada hadli jireen heshiis bay ku geli jireen da markhaati baa laga noqon jiray soo subul waa intaa weeye
waxaanu aragnay mararka wadahadallada ay bilaamayaan ama imika- imikaba een, ee, wargeysyada qaarkood ay qorayaan in wufuuddii xagga khaatumo la magacaabay oo rag culculus la magacaabay oo waxa weeye dee international figuresa maanti horena ragga ka qayb galay sawirada ragga aanu ka aragnay dad jabhad lagu tilmaami karo may ahayn imikana waa adiga le madaxweynaha khaatumo iyo silaanyo aqoonsaday iyo arrinka iyo waa jabhad sidee bay arrinkaasi isaga laftiisu uu isu qabanayaa calow
adeer jabhaddu miyaanay aqoon-yahano lahayn ilaahay ha u naxariiste s n m markaan kuu soo qaado ina meeyaag samatar yaa ka aqoon badnaa duqduqsi yaa ka aqoon badnaa cabdiraxmaan axmed cali yaa ka aqoon badnaa raggii ragga ahaayee dawladdii maxamed siyaad barre administrationkeeda dejiyey oo siilaanyahani ka mid yahay maxay ahaayeen markii dambena jabhad bay noqdeen markii dambena jabhad bay noqdeen oo s n m bay noqdeen
si wacan baan u garanay labadaa garab waa fahanay oo khaatumo iyo somaliland oo is aqoonsaday iminkana heshiis ku asay wax wada yeelan lahaayeen oo principals ka wada hadlaya cali xaggee buu kaga jira arrinka isagu
calige
caliga hadlaya iminka adiga
anigu waxa aan kaga jiraa xuduuddii british somaliland ahayd in la soo xidho british somaliland protectorate ummadda laascaanood iyo laasqore degan dani uguma jirto puntland baanu nahay somaliland baanu nahay xamar baanu nahay maamul samaysan mayno dadkaa dani uguma jirto hadday dadkaasi tashanayaanna puntland ha raaceen hadday tashanayaan somaliland ha raaceen hadday maamul samaysanayaan maamul ha samaysteen laakiin waxaan if iyo aakhiro midna aan jirin ee nina ku sheeganayo kuraastaadii uu qorayo cabdiweli cali gaas nina uu ku leeyahay war waxbaa inaga dhexeeye aan wada hadalno anigu waxa aan soo dhoweeyey in xuduuddii la soo xidho isaaqna kuraasta ay ku fadhiyaan ay ka daadegaan oo ay gartaan dalkan inana leeyahay adigo ma waxaad advocate garaynaysaa een, maanta in wadanka la kala gooyo oo british somaliland iyo italian somaliland loo kala gooyo sidaa miya hadalkaaga midho soo bixiis
war adeer aniga dee go-idiga ma aadan maqline adaan kaa maqlayaa go-ida walaalo adaan kaa maqlaya laba iyo saddex jeer xuduudda la soo xidho macnaheedu waxaanu qaadanay waa la go-aya sidaa miya xuduudda xaggee loo xidhay Maya.
haddaan la go-ayna cali
maya dee haddaadan waayay xuduuddii aadan xidayn xuduudda kale maad haddaba u gudubtid maad xuduudda etoobiya u gudubtid waa in wuxuu jiraanin british somaliland protectorate gaalku xuduud buu inagaga tegey dhulbahanta heshiis lama uu qaadan dadka xeebaha dega buu heshiiska la galay dhulbahanta occupation buu ahaa mar dad buu somaliland noqday waxa weeye aniga dhibta iga hadli siinaysaa waxa weeye puntland baanahay waan gartay somaliland baanahay waan gartay waan sii socdaa waan gartay waan soo socdaa wa maa maxay waxaasi ma wax arrin bini aada ku ku dhaqmi karaabaa waa inay Waxba nimana ma kani ay nimana kani waa inay midoobaan markay midoobaanna waxaa iftiimi doona siyaasado kale oo hadda aan idiin muuqan
si wanaagsan baanu u garanay cali aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal weli nagala socotaan waa madasha sigistiga oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maantana martiin ugu ah cali maxamed axmed oo loo yaqaano cali daacuun oo khadka telefoonka kaga jira magaalada masqad ee wadanka cumaan cali haddaan su-aal kale ku weydiiyo koonfurtii baan u noqday cabdiweli maxamed cali gaas dhowr jeer ka sanqarisay wuxuu madaxweyne ka yahay puntland election baa garowe lagu qabanayay arrintu qabaa'il bay ku socotay oo waxay ku qotontay eh, qodobkii four point five ka la odhanayay waa maxay dhaliilahan aad leedahay dadkaasaa ilaahay gacanta inoo geliy wax qaylaho kasoo yeedhaysana ama qabaa'ilka ha ahaato marka individualis laga reebo fara kutirsi ma jiraan waa maxay dhaliilahan waaweyn ee soomaalida aad ugu dardaarurinaysaa u leedahay dadka caynkaasaa ilaahay gacanta inoo geliy
adeer meesha haddii khayr ku jiro cali daacuun baa tegi lahaa adigoo turkiga jo- adigoo turkiga joogaa sheegay nimana kani maxay shirka uga maqan yihiin baad weydiiseen aqalka sare kuraas dheeraada bay ku raadsanayaan taydii bay noqoto waa kuwa kuraas dheeraada ku qaatay laba dhulbaantaa la siiyey midna waxaa la siiyey kuwa laasqori deganee agoonta ah ee maxamuud cali shire ka dhintay haddii ilaahay kuu roon yahaye waxa weeye waxa aniga ii muuqday wixii ii muuqday ayaa hadeerna ii muuqda hadday meeshu barako badan leedahay anaa tegi lahaa okay waxaynu kusii dhownahay marka barnaamijka gabagabadiisii ee cali daacuun nimankan murasha murashaxiinta ah imika oo ay ugu horeeyaan kuwii dawladda hayay weli ismail casilna waanu ognahay kuwii kale ee dibadda ka joogay dawladda ee sida nimankii ninkii la odhan jiray farmaajo iyo cabdiweli sheikh iyo jibriil nin la yidhaahdo iyo qaar kale oo aan magacyadooda sha way shiiqeen waxa keliya iminka tartanka ku jira waa madaxweynihii ra-iisul wasaarihii imaaraadkaa la leeyahay waa mid wata ku kale waxaa wataa la leeyahay etoobiyaanka turkigaa mid la socda mid kale maraykanka arrinkan maxaad kala socotaa murashaxiinta iyo arrinkan
adeer waxaa ka bax nimanka daarood waa fulayaal weeye fulay inay gudaha galaan bay ahayd inay ololaha bilaabaan bay ahayd sheekh shadiif sheekh axmed xamed buu tegayaa dubay waa ka guuray ugaandhuu joogaa caawa xamar buu gelayaa murashaxiinta kalena inay xamar galaan weeye inay ninka ku qabsadaan weeye inay midoobaan weeye in washamsi waduxaaha lagu akriyo weeye xasan inay meesha ka qaadaan weeye laakiin waxaan u malaynayaa sida cali daacun u arkaynayana u arkayaanoo ay leeyihiin faanoole fari kama qodna laakiin waxaan kuugu ballan qaaday waxaan kuugu ballan qaadayaa inuu inuu inuu inuu wiigan shikhshiliifgelayaan kuugu ballan qaaday okay si wacan baan u garanay isaga laftigu sheeksanya kulan baa jiray imaaraadka lagu qabtay couple weeks ago la adigu laba saddex wiig ka hor waxaa la isugu yeedhay guddoomiyeyaashan gobolada ama nimankan aad ku sheegtay barasaabada ee maamul goboleedyada horjoogaha waa madaxweynuhuna ma imin arrinkaas markii ay kasoo rogmadeenna war war siyaasadeed ahaayo arrinkaa ka yara horjeeda ayaa madaxweynuhu ka sanqadhay kulankaa maxaa looga gol lahaa yaa qabtay ma madaxweynahana lagu matixaaminayay murashaxnimadiisa ma cid gaara baa loogu ololeynayay kulankaasi muxuu ahaa waxaan toonsanahay xilligaa inaad adiguna meesha joogtay
adeer anigu wataan ku yidhi beesha lixaad weeye dawladahani beesha lixaad weeye danay leeyihiin nimankan malaha waxay weydiiyeen hebel baanu wadanaaye hebel dee nala qaada malaa ina cabdirashiidka iyo waxbaa la sheegsheegayaa isaguna dee qaadmi kari maayo sababtu waxa weeye marxaladda hadda xamar ka jirta ma aha marxalad haddii allama kuuriye caadi ah way isku khilaafeen dabadeedna way iska tageen ina cabdirashiid waa shiiqay kuwa kalena murashaxiin ma ahayn sheekh shariif sheekh axmed ninka la yidhaahdo wuxuu ka baxay imaaraad allready ugaandhuu sii marayaa idinku ha degdeginina ha degdeginina nin walowba waa inaad fahamtaa maxaa cali daacuun xamar caawa u joogi waayey waxaan caawa xamar u joogi waxaan caawa xamar u joogi waayey arrintu ma dhowa faanooni fari kama qodna dadka cali oo qaar baa waxay aaminsan yihiin doorashooyinka kolba dib loo riixayo ilaa february baa la isugu geynayaa qoladan la magac baxday somaliland iyaguna sanadka dambe horraantiisay leeyihiin doorashooyin waa la isla qooranayaa baasha qaar baa sidaa aaminsan adigu sidaa ma tuhunsan tahay
no comment iyadana no comment waxa soo socdaa calooshayda kalama bixi kartid no comment gabagabadii barnaamijka ayaynu cali oo kusii dhownahay waxaa maanta martina ugu akhiyaaray cali maxamed axmed oo loo yaqaano cali daacuun oo siyaasi soomaaliyeed oo hows oo jira halkaad nagala socotaana waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeya siyaasiyiinta soomaaliya su-aasha ugu dambaysa baan ku weydiinaya cali meeshan muqdisho la yidhaahdo ololahan ugu badan ee ka socda xasan sheekh maxamuud wey gobolladana markaad eegto dhinacan jubbaland iyo dhinacan puntland iyo waxaa ka socda cumar cabdirashiid dadka qaar ba waxay leeyihin cumar cabdirashiid wuxuu u ololeynayaa laftiisu si dadban xasan sheekh maxamuud qaarna waxay leeyihin maya waa musharax beeshan adigu aad kusoo jeedo iminkaad carabaabaysaya saaad u aragtaa ololahan cumar cabdirashiid ma mid madax madax banaan oo isagoo madaxweynenimo ku raadsanayaba mise waa ku dadka qaar siday sheegayaan xasan loogu ololeynayo
brem minister buu rabaa brem minister habar iisho haddii ay soo baxdo brem minister buu ka rabaa qof kasta oo daaroodoo dibadda jooga iyo gudahana run baan u sheegayaa madaxweyne daarood xamar ka heli maayo intay sida tan tahay intay caasimadda muqdisho tahay saddex iyo soddonka kursi ee beesha shanaad ee adaniska ah ee intaasoo dhan marka laysu geeyo adeer nimankaa hawiyee codka siinayaan xildhibaanada soo baxa sababta waxa weeye naftooday dee nabadgelyo u doonayaan inay shaqaystaanna way doonayaan marka marxaladda aynu ku jiro ee waaqiciga ah ayaa waxay dhigaysaa inaan nimaan hawiye ahayn aanu meeshaa ka soo bixin aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cali maxamed axmed cali oo gabagabadii barnaamijka ayaynu joognaa waxaan doonaya aan ku siiyo fursad aad kula hadasho dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan ee ku dhegaysan doona boqolaalka iminka lineka ku jira sida lifeka iyo kuwa kaa dhegaysan doona meedhiyahaba waa maxay fariinta aad doonayso si kooban inaad u gudbiso
caawa waxaan gaadhsiinayaa ma jirto sababtu waxa weeye wataciyaha udunaha waaciya dhegihii ilaahay waaniyaa waansan dadkani waa lumeen dadkani waddaniyad waa ka tageen dadkani qabiil bay u ambabaxeen waa kaa saddexdan ma sideedda boqol oo kun iyo lixdan boqol oo kun la diraayo america iyo ingiriis laga diraayo hebelow xildhibaan ku soo bax la leeyahay abaarta socaa taagan waad aragtaan biyola-aanta taagan waad aragtaan fariin aan caawa khayr qabta oo aan u dirayaa ma jirtee waxaan leeyahay tashada haddaad tasho weydaanna waa laydin talin aad baad umahadsan tahay kaasi dhegaystayaal wuxuu ahaa cali maxamed axmed oo loo yaqaano cali daacuun fakadka telefoonka kaga jiray magaalada masqal ee waddanka cumaan halkaad weli nagala socotaana waa madasha lixdanka oo aaraba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida kulankan lamida inta aynu dib ugu kulmi doono inta ka horeysa waa anigoo farxaan axmed nuura oo idinle sidaa iyo nabadgelyo